bismillahi raxmaan raxiim safalkayaga oo ku saabsanaa arrimaha nabadgelyada waxaan ahayn xubno ka tirsan guddiga difaaca iyo maxkamada ciidamada qalabka shida waxaana u tagnay meeshaas dhacdooyin meesha ka dhacay oo cabashooyin ka yimid dadka deegaanka ah marka muddo afar cashaan meelka soo joognay maantaan ka imaanay waxaan meeshaas kula soo kulunay dhammaan bulshada qaybaheeda kala gedisan ciidamada qalabka sido saraakiisha runtii wixii meesha ku jireen muxuu ahaa aadan u soo ogaanay maxkamadana howlaheeday qabsatay annagana shacabka ayaan muxuu ahaa la qaysanaynay waxa ayaga ay qabaan dhibaatooyinkooda iyo waxa meesha ka jiro runtii meesha waa meel goodoon ah oo afarta goono nimankii nadaadiidka ay ka joogaan hal wadaa u furan oo dhinaca etoobiya ah dadkana waa ka hadan yihiin runtii shacabka meesha joogana waxaad moodaa mar kan hore aan tegay maanta ayay ka ilfiicnaayeen waxoogaa muxuu ahaa amni iyo muxuu ahaa dib u soo noolaanshaha arrimaha bulshada sida muxuu ahaa waxbarashada sida muxuu ahaa diyaargarowga xilliga beeraha waxaasay ku dhex jireen aada iyo aada u fanaaniyinkastoo xoolaha ay xoogaa diif ka muuqatay oo abaarti iyo wixii yani ku dhacay ay diif ka muuqatay laakiin hadda waa iska ficnaan degmada xudur hadda sidii hore ay ahayd hadday ka fiican tahay waayahay xildhibaane waxaa jiray in muran ka taagnaa arin la xiriirtay dil loo geystay qof dumara marka dhacdooyinka u tagteenna arrimahaas ma ka mid ahaayeen waxaan utagnaa ayada ahayd runtii maxkamadda ciidamada qalabka sida howsha way gudagashay baaritaankii way soo dhamaystay waxaa laga sugaya natiijadii baa laga sugayaa ayagaa marka ku maqan natiijada inay soo saaraan inkastoo arrintaasi ay muran badan ka dhalisay koonfur galbeed gaar ahaan degmada xudur marka xilli maxkamadda ay u ballamisay maa jirtay arrintan
maxkamadda hadday mar soo meesha tagtay baaritaanka soo samaysay arinta laga rabaa inay muxuu aha waktigii iyo wixii go-aan ah maxkamada ay qabtay ayagaa soo sheegi doono shacabkana si guuda loola soo hadlay wixii dhacdo dhacayna muxuu aha kulli muxuu aha waa lasoo ogaaday marka kulli maxkamaddan ka sugaynaa waktiga iyo badlanta ayagaa laga sugayaa xildhibaan afraale waxaa kaloo nagu maqaalaha ooan maqlnay in wafdiga kamidka ayadoo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sido kamid ahaa ay go-aamo halkaas ka soo saareen oo ka mid ahaa qaabka loola dhaqmayo dadka al-shabaab ka tirsan ee la qabto bal ayadana nala wadaag bal wixii lasla gartay runtii waxaa loo jeediy loo sheegay shacabka in loola dhaqmo si wanaagsan ninkii shabaab lagu tuumana aan la dili karin maxkamad la keenayo lasoo eedaynayo xataa shabaabka lafdigiisa hadduusan xabad markaas kusoo ridayn oo muxuu ahaa dagaal uusan kala soo horjeedin haddii la qabto mase soo dhaawaca la qabto mase soo dhiibo in muxuu ahaa si bini-aadnimada ku jirta loola dhaqmo wixii maanta ka dambeeyay ninkii ku xadgudbeen nin soomaaliyeed waxaa waaye sharciga wuxuu qaba ayaa loola tiisanaa layidhi ciidamada waa loogu khudbeeyey shacabkana waa loo sheegay runtii aada iyo aad ay ugu riyaaqeen aadayna ugu farxeen shacabka ciidamadana waa looga digay yani dhacdooyinka oo xunxun oo bini-aadnimada aan ku jirin qof dumara barmajeyda in la dilo qof la soo dhiibay in la dilo qof dagaal lagu qabtay in la dilo waxaasoo dhan waa laga soo wacyigeliyey waa loo soo sheegay waxaa layidhi qof xabad idinku soo ridaayo qof kale ma dili kartiin ninkan idinla dagaalamay hataa hataad qabataan waa inaad keentaan maxkamadda maxkamadda markaas muxuu ahaa wixii ayada asaga uu leeyahay marsiinayso laakiin adiga askari baa tahay ma dili kartid xukunna ma ridi kartid waxaad leedahay keliyax inaad amniga sugto wixii amniga khalkhal ku ah inaad desho inaad muxuu ahaa aan leeyahay aad sugto aad soo qabato ayaad leedahay lakiin inaad desho xaq umalihi intaasaa loo sheegay runtii shacab weynahan aad bay ugu riyaaqeen runtii aad aad bay ugu farxeen